kulanti wacan oo wanaagsan dadka na dhegaysanayo halkani waa madasha sixty oo aal abaan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee markaasi taagan kana hadlaya arrimaha siyaasadda soomaaliya sidii horebaan usoo deenay barnaamijyadii ku saabsanaa wafdiyadii ka kala tirsanaa caalamka bulshada caalamka iyo qaramada midoobay ee beryahan baa ku sugnaa magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland ayaa haatan u anbabaxay wafdigaasi weeyaane magaalada muqdisho inkastoo sida wararku ay sheegayaan weli aan laysku afgaran arrinkii ku saabsanaa nidaamka four point five si kastaba ha noqotee dhegeystayaal waxaa marti inoogu ah madasheenan sigisti maanta siyaasiga cali xaaji warsame horena u ahaan jiray wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada marka hore aan kusoo dhaweeyo madasha sigisti cali xaaji warsame kusoo dhawow mudane cali xaraare aada iyo aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha ee madasha sixty aada iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan
aad baad umacsan tahay aan gudagalno su-aalaheena cali xaaji arrimihii u dambeeyey ku saabsanaa wafdigii beryahan baa martidaynu ku ahaa magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland maxaad soo mealdhigteen xagee arrimihii u dambeeyey ay marayaan aada iyo aad baad umahadsan tahay aan iska kastamaya anagu marka aanu ku noqono dastuurka waana nala ku xantaa dastuurka waxaa la yidhaahdaa dawladaha xubnaaka dawladda federaalka marka markaan isheegayna waxaan dhaxnaa dawladda puntland iyadoo aan ka hor imaanayn midda guud ee soomaaliya saad mudana u sheegtay maalmahan wafdigii nala joogay oo ka socday beesha caalamka oo uu hogaaminayey ergeyga gaarkaa ee qaramada midoobay uga qaabilka soomaaliya s r s g mr michael keating iyo wafdigii la socday oo ilaa sagaal safiir ka koobnaa ay ka mid yihiin safiirka maraykanka ee soomaaliya ingiriiska euda igad ethoobia sweden iyo meelo kale waxa ay ka safreen puntland saakay waxay u yimaadeen iyo ujeedaday puntland u yimaadeen waxay ahayd in ay ku qanciyaan bulshada puntland qaraarkii dhowaan ay qaadatay dawladda federaalka oo ah in doorashada laba kun lix iyo toban ay ku dhixi doonto nidaamkii hore loogu heshiiyey laba gudbo oo ah four point five waxa ayna intaasi isu soo raaceen in ay ku qanciyaan bulshada maadaama siyaasiyiintu hore ay u gaari weyday go-aan wada jir ah loona baahday markay puntland diiday inay go-aankaas ku qanaxsan tahay iyadoo aysan ahayn taladii ka soo noqotay bulshooyinka puntland xaqiiqadu waxay ahayd waxay la kulmeen afar qaybood oo bulshada ka mid ah oo ahaa dhaqanka intii ka joogtay siyaasiyiinta aan ahayn dawladda inta ka tirsan bulshada rayidka iyo laba golamada gole ee dawladda gaar ahaan golaha baarlamaanka intaasoo dhanna waxay kala hadleen dalabkoodii ahaa inay aqbalaan arrintaas iyagoo eegahaya waktiga hadda u haray doorashadii laba kun lix iyo toban iyo inaysan soomaalidu isla waafaqinin nidaam loo dhan yahay kabacdina ay ku khasbanaadeen in ay nidaamkii dawladda federaalka oo ay masalayeen madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha inay adduunka ka gadaan saasna ay ku gudbiyeen intaas bay ujeedadoodu ahayd waxaan ku oran karaa waxaa lagu kala tegay iyaga oo dhegaystay bulshada puntland dabeedna ballan qaaday inay dib isugu noqonayaan
wa hagaag intii ay idinla fadhiyeen ma ahaayeen cali xaaji ergada qaramada midoobay iyo safiirada kale ama wufuudda kale idinla jooga ma ma ahaayeen kuwo ku qanacsan markaasi oo garoobsaday wixii aad usoo gudbiseen oo ah in idinan raalli ka ahayn four point five horta qadiyadda cali laga hadlayey four point five keliya ma ahayn waxaad u ballaaran baa laga hadlayey sidaad la socotid soomaaliya waa dal fragile state ku jira ama dagaal sokeeya ka soo baxay nidaamkiisu dal u fadhiyo maaha waxaa khasab ah maadaama maamullo badan ay jiraan wax alla wixii leh calaamadahaas ama saamaynta guud sida doorashooyinka oo kale iyo meesha la aadayo inay noqdaan consensus ama agreement loo dhan yahay ama talawadareed inay marka qaataan go-aankii qayb ka mid a dawladdii dhexe oo ah ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyada oo xataa go-aanka aan cidna kala tashanna ay u bandhigaan u gudbiyaan golaha qaramada mudoobe ee skuurata konsulka inay u gudbiyaan taasna ay keentay in ay iyadoo xataa wax khilaafa la sheegin la indoorsi gareeyo ama sidaan lagu qaato arrintaasi waxay ahayd wax aada iyo aada uga weyn waxaa soomaaliya waktiga xaaliga ay xamili karto four pointy five ee lagu qaybiyo labada gole waxay ahayd qaraar lagu heshiiyey in laga gudbo laba kun iyo labiiyo tobankii ugu dambeyn dowladda puntland iyo shacabka puntland iyo ummadda soomaaliyeedba waad garanaysaa waxay u arkeen xal ee xaq maahayn laba kun laba kun iyo afartii laba kun iyo sideedii iyo laba kun iyo labiiyo toban si cad bay ugu qoran tahay dastuurka soomaaliyeed ee dowladda federaalka ah in nidaamkaa laga guurayo laba kun labiiyo toban waxay kaloo ku caddahay heshiiskii ugu saxeexay ee garowe two oo isaguna caddaynayay in aqalka sarena loo noqon doono gobollada aqalka hoosena geographic ama constituencies ama degmooyin iyo gobollo lagu salayn doono marka waxay ahayd wax ku qaran oo ku cad constitutionka dalka iyo heshiiskii hore loo galay qodobka marka asaasiga wuxuu ahaa ma aha keliya formalade waxa weeye war ummadan walaalaha ah oo isdishay oo dhibaatadu dhex martay waxa keliya isu hayn kare waxay ahayd wixi ay ku heshiiyaan iyo wixi ay qorteen lixdan milyan oo dollar baa ku baxday usuurka soomaaliya loo sameeyey lixdanka milyani inay qiimo yeeshaan oo uu noqdo caqdi ijtimaaciya ama social contract ummadda udhexeeya heshiiskay galeenna in la ilaaliyo maxaa caddaynaya maanta ka la gala in la fulin doono haddii kii hore hore loo fuliyey laga la jeriyey oo mar kale la jeriyey oo mar kale la jeriyey oo mar kasta puntland ay ogolaatay iyadoo fiilinaysa danta ummadda soomaaliyeed in la yeelo arrintaasi asaasi bay u ahayd waxaa kasii la socda arrintaas waxaa la socda arrintaas waxay ahayd waxyaalo fara badan oo ku xirnaa in la qabto waxaa kamid ahaa in soomaaliya dastuurkeeda la dhamaystiro in xisbiyadii nidaamka xisbiyada la dhamaystiro in dowlad maamuladii oo sharci oo constitutionka waafaqsan in la dhamaystiro in ciidankii qaranka la dhiso iyo soomaaliya inay saxeexdo nidaamka loo yaqaano joint financial management board oo ah wax alla wixii hanti ah oo soomaaliya lagu caawinayo in si wada jira guddi doonariska iyo dowladaha ka dowladda ka koobani ay ilaaliyaan si loo ogaado mashaariicdan meeshii aadayso iyo meeshii gelayso sidaa la socotid in waktigii dhammaaday justification ma aha maxaa nidaamkaa loogu noqonayaa marka qadiyadda walaalo waa ka baraarnay keliya hal qodobo four point five ah oo lagu qaybiyo labada gole ee dowladda waxa intaa ka daran iyada oo ergeygii loo saxilsaday soomaaliya in saddex beri ama wax ka yar shaqaynayo oo uusan dhegaysan concernkay bulshooyinku qabeen in automatically loo gudbiyo waxay ahayd khalad iyaduna ay ka garaadeen muuqday buuna ahaa dowladda waxaa intaa kasii daran waxaa la yidhi bulshada ha lala soo tashado qaraar baa la gaaray bishii juulaay markii la isugu sagaal laatankeedii oo dowladda federaalka ay caddaysay inaanay dhici karin one man one vote meel loo aadana aysan aqoon shirkii la isugu yimid waxaa lagu heshiiyey in dib loogu noqdo constituency-gii dadkii baa la qoondeeyey bulshada ra'yi in la weydiiyo puntland lix boqol oo qof baa la weydiiyey lixdaa boqolla meel bay isla waafaqeen sidaasoo kale jubbaland sidaasoo kale south central sidaasoo kale galmudug maxaa ummaddan loo talageliyey hadday ku filan tahay four point five in loo yeero ama odayaal ama cid kale loo yeero taladii ummadda loo dhigay haddana in derbiga lagu dhufto oo qaraar laba nin ay qaateen lagu soomaaliya lagu dhaqaahin iyadoo soomaaliya dowlad farajayla khatartaasina meeshai ku jirtaa dowladda federaalkaa iyadaa iskale sababta waxaasi u dhici waaye waayahay su-aal kale aan kuweydiiya cali xaaji warsame sida wararku ay sheegayaan waxaana soo gaaraya in ergeyga qaramada midoobay ee joogay magaalada garowe mike kitting in hadaladii uu idiin soo jeediyey qaarkood ay u dhigmayeen sidii hanjabaad oo kale haddii aan si fiican u qeexo waxaa hadaladiisii ka mid ahaa in dhaqaalaha qaramada midoobe ay idinku deeqdo haddii aad tihiin puntland in la xakamayn doono amaba la jari doono arrintaasi maxaad ka og tahay maxaase ka jira anigu horta waxaan ka warrami karaa shirka aan ka qayb galay waxaan kaloo kuu sheegi karaa wixii aan maqlay warkaas hadda ay ugu horraysa cid uu ku yidhina ma garanayo anigu waxaan ka mid ahaa labadii guddi oo siyaasiyiinta ahaa mid kamid aan hogaaminayay waxaanu ka wada hadalnay si obenli ah dalab ay noo soo jiyeen oo ah maadaama soomaalidii heshiiska ay gaari weyday ilaa laga bilaabo shan bilood ku dhow marka laga soo bilaabo july maadaama waktiga doorashada ka haray uu yahay muddo lix bilood ah maadaama ay suurtogeli weyda mar labaad dadka in tale lagu celiyo waxaan ku khasbanaanay inaanu tala qaadano talada nagu dhowna waxay noqotay midii ay soo jeediyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah waa ka xunaa inaana idinla tashan waana ka xunaa inaan ku degdegnay waxaan qabnaa oo codsanaynaa in go-aankaa nalala qaato iyadoo loo danaynahayo ee ummadda soomaaliyeed lana gelayo doorasho wax alla wixii garanti ah oo aad u baahan tihiinna waa aanu saaraynaa waana ka warhadlaynaa arrintaas marka sidaasay ahayd meel puntland lagu diiday oo loogu tahdidina wax la filaanu moogi waxaa muuqata haddii aad puntland tihiin intaan wufuudba idin iman in aad sii diyaar garoodeen oo mowqifkiinana aad mid ka sii dhigteen waxaa jirtay in qaybaha bulshada ee haatan aad ka sheekeynaysay ee bulshada rayidka ah ay geesteeda usii diyaar garooday siyaasiyiintiinii hore aad gees u diyaar garoodeen xukuumaddu ay gees ahayd isimada iyo dhaqankuna ay gees ahaayeen arrimahaasoo dhan marka la eego sida aad u diyaar garoodeen ali xaaji ma waxay noqonaysaa in dawladdii iyo xukuumaddii jirtay aad ku hallayn kari weydeen in ay fool ka fool ay wufuudda u wada hadlaan oo ay go-aan gaadhaan mase waxay idinka ahayd un inaad hawsha badsataan oo qadiyadan ay tahay qadiyad aad u adag oo u baahan in xukuumad qura mooyaane dhammaantii baa ka wada qayb gashaan waa maxay diyaargarowga xooga intaa horta gudniy gudniyadaasoo dhan gudniyadaasoo dhan dawladdu iyadu ma dalban dawladdu markii madaxweynuhu shirkii xamar uu ku diiday oo ku dadaartay inuu aqbalo go-aankii ay soo saartay dawladda federaalka beesha caalamkuna taageertay waxa uu sheegay inaanu qaadan karinin go-aan ka duwan mid kaga soo tegay bulshada sidaas daraaddeed ay tahay bulshadii isagu uu ka soo qaaday qaraarka in loo celiyo waan la socotaa annaga dawladda kama tirsanin wax fara badan baana noo dhexeeya dawladda laakiin iyaga ayaa soo qortay oo yidhi waxaanu doonaynaa intaasuu qaybood oo ka mida inaan la kulanno anigu waxaan ku jira qaybta siyaasiyiinta kama aanaan wada hadlin dawladda kamana aanaan tashin waxaan oran doono laakiin maadaama brocesskani hore ugu horreeyey oo dadka kale la weydiiyey oo annagu aanu qayb ka ahayn taladii dadka la weydiiyey waxay ahayd mid aanu anagu ognahay laakiin inta iyadaasi walo walba iyadaa documentigeeda gudbisay iyadaa hadalkeeda gudbisay baabkay u hadlisay iyadaa taqaanay meeshay xoogka saaraysana iyadaa taqaanay misaal ahaan isimadu waxay yidhaahdeen puntland annagaa samaynay dawladda federaalka ahina naguma taageerin beesha caalamkana naguma garab istaaginin ownershiibkeeda annagaa iska leh annagay marka noo tahay inaanu ka gaarno qaraarka u dambeeya annagu siyaasiyiin baan nahay waa inaanu eegnaa maslaxadda ummadda soomaaliyeed meeshay ku jirto waxaanu ka hadlayna waxay ahayd war meeshaan ummadda soomaaliyeed waxa isku hayn kara waxa weeye heshiis iyo dastuur labadaa hadday jabaan ummadda wax dambe isku haynayaa ma jiraan misaal baan usoo qaadnay hadnagu masal markaan ku deganahay aqalka sare in gobolada lagu qaybso wax dana oo gaalka puntland ugu jirta ma jirto misaal ahaan gaalkacyo toddoba boqol oo kilomitr u jirtaa muqdisho toddoba boqol oo kilomitirna waxay u jirtaa boosaaso boosaasoy gaalkacyo waxa udhexeeya hal gobol oo nidaal ah boosaaso iyo muqdisho gaalkacyo iyo muqdishona waxaa udhexeeya galguduud iyo hiiraan iyo sho macnaheedu waxa weeye inta ka badan bay helayaan haddii xataa gobolada lagu qaybso laakiin war ummadaani waxay isugu imaan kartaa heshiis ay u dhan yihiin oo dastuurkii ah iyo heshiiskii ah iyo wixii la weydiyo afsidii laga qaaday oo ah dadka waxay yidhaahdaan in la weydiiyo waxaa khasaba waktigan oo kale wax alla wixii heshiisa wax alla wixii go-aana oo saamayntaa leh waxaa loo baahan yahay in laga wadar ahaan loo waafaqsan yahay maxaa keenay inuu waktiga dhammaaday waxaanu kaga jawaabna waxa weeye madaxweynaha federaalka mudane xasan sheekh maxamuud hal sano wuxuu ku dhameeyey inuu ra-iisul wasaarayaasha cayriyo marna soo celiyo hal sano wuxuu ku dhameeyey inuu maamuladii qaarna la diriro qaarna dhiso hal sanona wuxuu ku dhameeyey inuu waddanka hantidiisi kulligeed wada iidiyo iskool hadday ahaan lahayd dul hadday ahaan lahayd degaan hadday ahaan lahayd markii ku dambaysana bishii inuu isharaxo sanad ka hor inuu madaxweyne isu sharaxo dabeedna iyadoo ay ka hadhay hal sano ka yar uu yidhaahdo meel alla meelaan aadna ma naqan one one man warfoodna ma dhici karo iyadoo wadankii khatar ku jiro iyadoo ciidamadii aan la dhisin iyadoo kulasuushiga aan la dhamaynin marka cidda iskale waxa weeye dawladda federaalka oo madaxweyne ra-iisul wasaare u horeeyaan ayaa keenay dembiga hadduu jiro laakiin lalama tashan dadka waxna lama weydiin waktigii munaasabkahana lagalama hadlinin cidda marka iskale go-aanka iyadaa laga rabaa puntland soomaaliya inay u tanaasusho waa u tanaasusho waxay riisu halkaa walaal way u tanaasushay labadii kun bay u tanaasushay carte laba kun iyo afartii bay u tanaasushay laba kun iyo sideed bay u tanaasushay laba kun iyo labiyo toban bay u tanaasushay waxaa la saxeexay heshiiskii garowga labiyo labaatankii juun habeenbarkii saddexdii habeennimo waxaa keenay in la diiday oo puntland iyo maamuladii kale ay diideen in mar dambe go-aankan wax lagu doorto wax cad bay ahayd haddaan intaasoo heshiiska macno lahayn dambe hadda la gelayaana ma macno ma leh beesha caalamku heshiiskay markhaatiga ka ahayd haddaanu macno lahayna hadda macno ma leh marka qadiyaddu ma aha caliyow four point five baa la dilay qadiyaddu waxa weeye war ummadan walaalaha ah maxaa la isugu keeni karaa maxay ku heshiin kadhaa
waa tahay mudane cali xaaji warsame su-aasha kalaan ku weydiinaya waxa weeyaan sidaan la soconno shirar fara badan iyo kulano fara badan ayaa dowladda federaalku ay idinkula gashay isla magaaladan garowe ee caasimada maamul goboleedka ama dowlad dowladda puntland shirarkaasi waxba kama hergelin haddaan tusaale kusoo qaado waxaa kamid ahaa shirkii garowe one garowe two waxaa kaloo kamid ahaa ra-iisul wasaareyaal iyaguna federaalka ka socday oo heshiis idin idinla galay arrimahaasi oo dhan marka shirarkaasi wixii laga fuliye la eego waxa ay noqonayaan biyo coldaashi waxbaa kamay fulin maxaad hore uga hadli weydeen in shirarkii caynka ahaa ee dowladda aad heshiiska ku saxeexdeen ee kii ugu dambeeyey ahaa madaxweyne xasan sheikh oo idin yimi oo heshiis idinla galay markii uu muqdisho tegana yidhi heshiiskaasi waxba kama jiraan arrimahaasi intii ay goorgoor ahayd maxaad u falanqayd u falanqayd weydeen ood uga hadli weydeen walaal horta anu waxaan ka hadlaya wixii aan qayb ka ahaa waxaan waxaan hubaa oo markhaati ka ahay in aanu anagu markaan doorashada gallay anugu dadkii doorashada gallay baan kamid ahaa dadkii kusoo haray wareegga labaad kamida baan ahaa dadkii dawladda galayna waan kamid ahaa waxaanu anagu ku gallay doorashada in aanu bedelayno qaabkii puntland u socotay oo ahaa inay ka fogaato dawladda dhexe inaanu diyaar u nahay inaanu wax la qaybsanno haddaanu helno maamul xalaalo oo wax lala qaybsan karo mar alla markii isbeddelkiiin bishii janawari laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa bilowday dhaqdhaqaaq xoog leh oo la rabo in la fahamsiiyo walaalaha dowladda federaalka inay ogaadaan inay maslaxaddu puntlandna ugu jirto iyagana ugu jirto in la wada guulaysto in wax la wada la qaybsado in heshiisyadii la ilaaliyo maalintaa ilaa inta anigu aan garanayo waxaanu ka hadlaynay in heshiisyada la ilaaliyo dastuurka in la ixtiraamo in ummaddu wada hadasho marna lagama aamusinin arrintaas marna kama aanaa harinin inaan ummadda soomaaliyeed isku dayno dowladda federaalka inay soo dhaweyso waad garanaysaa xiriirka markaanu kala goorsano bishii julaay bishii juun ama bishii agosto kowdeedii laba kun iyo afar iyo tobankii sababta keentay waxay ahayd dastuur markii la jebiyey oo lagu dhawaaqay in la dhisahayo maamul ka duwan maamuladii lagu heshiiyey intaasna doodaasi waa socotay anigu waxaan qabaa inkastoo aana dawladda ka tirsanayn inaanay dawladdu taa eed ku lahayn laakiin waxay eed ku yeelan kartaa in shirkii julaay laga soo bilaabo laba kun iyo shan iyo tobankii shirkii sebtembar shirkii novembar iyo shirkii decembar intaba dawladda puntland laftigeedu ay muujisay muruuno fara badan oo ka badan intii looga baahnaa waa hagaag halkaa weli dhegeystayaal aad nagala socotaani waa madasha sigisty dhinaca xidhiidhinta ayaa aalaaba waxaa inoo qaabilsan asadna sudi sidii hore baan ku sheegay waxaa marti inoogu ah madasha sigisty maanta siyaasiga weyn ee cali xaaji warsame oo isagu haatan shirarkii u dambeeyey ee wufuudda qaramada midoobay iyo bulshada caalamka ee ku sugnaa magaalada garowe ay wadatashi ku lahaayeen isla dawladda puntland aan usoo noqono su-aalaheenii cali xaaji si aan uga gudubno shirarkii ugu dambeeyey iyo wixii aad isla gaadheen bal aan su-aashan ku weydiiyo haddiiba ay cirkaa ku dhigto ama aad qariya qarisla mari weydeen ufuudii idiin yimi ama aad wax isla meel dhigi weydeen maxaad filaysaa natiijada waxaa ka soo bixi doona go-aanka ay qaataan qaramadii midoobay iyo ufuudii idiin yimi puntland culays intee leeg baa soo horta taa iyagay taa iyagay khusaysa horta taa iyagay khusaysaa waxay qaadanayaan laakiin anagu qariya tirislamaana mari waayin waxay noo yimaadeen iyagoo wada codsi in laga yeelo nidaamkaas ay u arkeen waktiga marka loo fiirsho iyo marka loo fasho duruufta lagu jirada in sidaa wax lagu dhameeyo annaguna waxaanu u caddaynay qadiyaddu inaysan ahayn nidaam inay tahay dastuurkii dalka oo la khilaafay heshiisyadii dalka oo la buriyey beesha beesha caalamka oo maanta lagu tuumay inay qayb ka tahay beelaha soomaaliyeed madaxweyne madaxweyne axmed madoobe muxuu bixiyey beesha lixaad in ummadda qaraarkeedii loo celiyey dad kooban inay qaataan oo aan ahayn maantay dad ummadda u dhexeeya oo dantooda ay u siman tahay in ay maanta soomaaliya u socoto inaysan amnigoodan ilaalin karinin waxna qaban karinin haddaan caadigii la ilaalinayn oo dastuurkii la ilaalinayn oo wixii lagu heshay la ilaalinayn puntland xaq waxay u leedahay inay dib uga fiirsato xiriirkaas aad og tahay dastuurka dowladda federaalka soomaaliyeed ku meel gaara weeye waxa uu qorayaa in dowladaha xubnaha ka ah oo buuxiyey shuruudii sida puntland oo kale dastuurkooda inuu yahay dastuur valid ah oo sharci ah oo dastuurkan waafaqsan ilaa uu dhammaado sidaa darteed puntland xaq waxay u leedahay marka loo firsho qaanuun ahaan inay ka fiirsato qadiyadaas waxaan qabaa inay aada noo dhegaysteen waxaan qabaa inay nala niqaasheen oo nala doodeen waxaan qabaa inay ka garaeen wax fara badan oo aanu ka hadlaynay waxaanu ka hadalnay keliya maaha four point five wax alla wixii heshiisa sida laga yeelayo dastuurka dalka sida laga yeelayo ciidankii qaranka soomaaliyeed oo waddankan difaaci lahaa sida laga yeelayo khayraadka dalka sida loo qarsanayo sida laga yeelayo go-aanka dalka sida loo qaadanayo iyo meesha laga aadiyo laba kun lix iyo toban waxay ahaayeen fact finding mission bay ahaayeen mission raadinayo inay dhegaystaan sida aad dhegaysanaysay waxay yidhahdeen wax badan baa uga baxay safiiradaasi waxay ahayen inta ugu cusray soomaaliya waxaan dadaada iyo wax buuqa ma jirinin si aad iyo aad kordiyaala oo macquula loo wada hadlay kiiskayaga waa baresanti garaysanay iyagaa laga sugayaa inay dib isugu noqdaan waxay la yimaadaan baana wax laga odhanaya haddii la yidhaahdo soomaaliya maanta idinka idin dhutinaysaa idinka idin sugaysaa haddaad puntland tihiin haddaan qayb usoo goosanno formada ama nidaamka four point five qura ee codsiga aad sheegtay idin soo jeediyeen idinkuna aad markaasi garwaaqsateen oo aad diideen oo tidhahdeen arrinkaasi maanta uma baahnin waana laga gudbay heshiisyo horena waa laga galay haddii labadaa arrimood ay meesha ka soo baxdo oo markaasi dib laydinku soo celiyo in aad ku qasban tihiin in aad qaadataan four point five ali xaaji maxaa tala ah oo idin yaalla oo aad ku tashanaysaan talada ummadday u taallaa ummadda ayaana lala tashaday sidaan kuu sheegay dad aada u ballaaran baana lala tashaday waxaan qabaa in messagekoodii si fiican loo dhegaystay wixii ay soo jeediyeenna waxaan qabaa in laga garaabay waxaana qabaa maantay qaraarka puntland qaadatay waa qaraarka ay qabaan inta badan ummadda soomaaliya ama majoritigeeda sidaad la socotid gobolka galguduud waa laga taageeray qaybo kamida oo galmudug qayb kamida waa laga taageeray go-aankaas muqdisho oo dhan iyo gobolka banaadir waa laga taageeray kismaayo gobol tubberland waa laga taageeray qayb kamida south west waa laga taageeray ururada madaxa banaan iyo madmadasho ka jira xamar waa ay taageereen somaliland oo qayb ka ahayd waa ay diiday sidaas darteed waxaan ku odhan karaa ummadda soomaaliyeed absolute majority bay ku diideen nidaamkaas sida maanta nidaamka ay u dhisan yahayna waxa weeye in maamulka ka jira xamar oo madaxweyne xasan madaxda u yahay inuu keliya kusoo baxo keligiina dalka ka taliyo keliya ayuu ku shaqayn karaa waxaan qabnaa inaanay soomaaliya masaxad ugu jirinin waxaan qabnaa inay ummadda soomaaliya la qabto go-aankaas waadna arki doontaa maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda mawqifka puntland in la taageero uuna noqdo mawqifkii ummadda soomaaliyeed annaga diyaar baanu nahay ummadda soomaaliyeed waa kuu sheegayo waxaan u farsamaynaa kuraasdana ku daraydaanu diidnay oo nidhi ma rabno maxaa yaele sharci maaha waxaanu diidnay saan kuu sheegay gobolladii oo puntland ay ka gobolag yar tahay saan kuu sheegay toddoba boqol oo mayl gudahood ayaanu ka diidnay oo ka tanaasulay mudane cali qadiyadani ma aha qadiyad wax lagu kororsanayo waxa weeye qadiyad ah ummaddan inay is aaminto inay wax wadaagto inay sharci leedahay inay nidaam leedahay inay waxay ku heshiisa ilaaliso haddii maalin kasta la yidhaahdo waxalla wixii lasoo balagay waa zero saa hadda sheegaysid oo madaxweyne xasan intuu yimaado oo ummadda la hadlo oo toddoba boqol oo kilomitir socdo haddana uu yidhaahdo sheekay ahayd waxba kama jiraan waxaasi inaysan shaqayn karin ummaddaba isugu imaan karinin waad garanaysaa marka waxaan qabaa go-aanka puntland go-aan ummadda soomaaliyed aaminsan tahay mudane cali xaaji cusmaan oo siin doona fursad aad kuga hadashid dadka dhegaystayaasha amaba hawada kaala socdee ku dhegaysanaya ee weliba gaar ahaan reer puntland rajada aad siin doontid anoo su-aashaa dib u dhiganaya si kooban waxaan uga horraysiinayaa haddii aan su-aashaydii soo bandhigo sidaan la soconno ama hadalkaagaba ka dadamaysa waktigan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ma muuqato in dastuurkii sidaad sheegtay waa la jebiyey xisbiyo ama nidaam xisbi in loo gudbo iyana weli ma jirto four point five iyo in degmooyin iyo degaan wax lagu bixiyo iyana halkaasi ku callaqan tahay arrimahaasi oo dhan markaad eegtid si kooban waa maxay rajada in la gaadho in dadka soomaaliyeed si xora u codeeyaan xisbiga samaystaan soomaaliya si ay markale cageeda ugu soo taagto rajadaas maxaad ummadda soomaaliyeed guud ahaan aada u sheegnahay walaal anigu waxaan kula qabaa soomaali baan ahay waddankan ka shaqeeya iguma filla qabiil iyo reer iyo degaan waxaan aaminsanahay soomaali weyn waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed inay u baahan tahay win win situation cid keligeed guulaysan karta inaanay jirinin waad la socotaa xamar iyo muqdisho caasimadii soomaaliyeed waxaa ku qoran heshiiskii garoowe in laga hadlo wadciga iyo xaaladda magaalada muqdisho waxaad la socotaa maantay inaanay suurtagal ahayn inuu qof ka tartamo inuu qof loolamo maalin dhaweyta waad degeysanaysay hanti dhowrkii dowladda federaalka soomaaliyeed wuxuu kiray wax alla wixii hanti ay dowladda soomaaliyeed lahayd oo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay-aduhu lahaayeen kulligood in la iibiyey ama dad lagu wareejiyey waxaad uu soo saaray taliyaha nabad sugidda ama nisa ee federaalka soomaaliyeed iyadoo madaxweynihii qaranku hor fadhiyo inuu yidhi xamar waxaa dadka ku leynaya shabaab keliya maaha waa ganacsato ganacsato laynaysa iyo siyaasiyiin siyaasiyiin laynaysa wadhiga xamar sidaa koonfur qadiyadeeda waad og tahay amnigii faruu ka baxay ciidankii soomaaliya lama dhisinin electionka la gelaya waa garan karaa inuusan noqon karinin one man one vote laakiin waxaa ahayd in laga fekero qaab win win situation ah oo ugu yaraan waxay awoodi waayeen anigu cultureka aan bartay waxa weeye walaacadka cunay ama ciideeyi markii kismaayo la tegay puntland iyo jubbaland waxay keeneen ilaa sideed option oo kala duwan oo wax lagu samayn karo waxaa ka mid ahaa kii labada aqal in la kala duwo oo midna gobollo lagu dhiso midna haddii la doono lagu dhiso waxaan gobollada ahayn waxaasoo dhan waa la diiday taasaana keentay mawqifka adigu hadda puntland ay qaadatay oo u muuqatay in iyadu ay tahay the good samaritans waxa idinku aad tidhaahdaan oo ah qofka mar kasta ay tahay inay tanaasusho waxaa la abuuray culture la yidhaahdo puntland waxaa la yidhaahdaa cudurkii puntland oo ah waa lasoo caracelin karaa maanta waxaa hadlaya maaha dowladda puntland waxaa hadlaya waa shacabkii waa waxgaradkii waa aqli dhaqankii waa siyaasiyiintii ummaddii soomaaliyeed bay masalayaan waxaan qabaa in la heli kara qaab ummaddu ay isugu timaado win win situationna ah sidaan kuu sheegayna aniga soomaaliba i deeqda laakiin waa in la helaa nidaam caajila oo dadka udhexeeya ummaddan aliyow weli lama gaarsiinin daba heshiisin run ah oo ay intay wada hadlaan ay garamaan duutiyada hooska fadhiisaan isaga garabaan wixii soomaaliya ka dhacay wixii u dhexeeyo isu hayn lahaana waa la burburiyey maxaad ka filisaa adigu marka annagu waxaan ballan qaadna inaan ka shaqaynayno soomaaliya wada jirkeeda iyo wada socodkeeda waa hagaag maxaad u sheegi lahayd dadka aad usoo jeedin lahayd kudhegeysanaya sidii horeba aan kugu sheegay ano fursaddan adigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dadka reer puntland ee iyagu in dhaweydba ka war dhowrayey ama ka war sugayey qaramada midoobay iyo caalamka oo dhan oo ardaaga ilay fadhiyey saddexdii maalmood ee u dambeeyey maxaad u sheegi kartaa oo rajo ah amaba mawqif ah tafadal walaal waxaan rabaa inaan la hadlo ummadda soomaaliyeed oo dhan soomaali baynu nahay duruuf aad iyo aad umana dhex martay waa la isdilay waa la isdhacay waa la isdoobay waa la kala fogaaday waxaa la isugu soo noqon karaa in la iscafiyo waxaa la isugu soo noqon karaa in la ogolaado in la wada guulaysto arrintaasi muhim weeye waxaa la isugu soo noqon karaa in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyo caqdi iyo cahdi labaduba in la ilaaliyo sida ilaahay leeya ayuha aladiina aamanuu awfu bilcuquud ilahay wuxuu le war ballanta ilaaliya dadka muuminiinta ahow caqdigii ummadda isu hayay dastuurka weeye isaga in la ilaaliyaa la isugu soo noqon karaa puntland si gaara waxaan ugu sheegayaa wax dhibaataa inaysan jiranin meeshaan ciidan shisheeye ma joogo amnigeeda waxaa haya dadka mataqaana ciidan loo kala haya dhaqaalaheeda waxaa bixiya dadka mataqaana waddanka jooga cashuur wax alla wixii billions of dollarska soomaaliya la geshay waxba kama ifaa'iidin ciidamada waddanka la keenayay dhaqaalihii la geliyay kama ifaa'iidin tababarkii ciidamada kama aysan faa'idinin wax culeysa oo soo gaaraya ma jiraan dowladda puntland waxaa laga rabaa maadaama taladii iskay usoo celisay inay cagaar dhulka ku hayso ayaa laga doonayaa inay dadka kelmadiisa dhegaysato inaysan dhicinin mar labaad sida hore u dhacday inay qaraarka ummadda kala cararto ummaddu kelimadeedu waa caddaysay waxaana rajaynayaa insha allahu waktiga haray in wax laysla waafaqi doono waxna laysla gaari doono iyadoo la caddeeyey wax walba hadday noqon lahayd meesha dastuurka laga istaagayo meesha heshiisyada laga istaagayo ummadda waxa isu keenaya ummadda waxay isugu imaanayso anigu waxaan ka qabaa rajo fara badan intaa ka bacdina soomaali baynu ka tirsannahay soomaalida cidaanu ka tegaynahay ma jirto soomaali innagaa ah ummadda kalena soomaali weeye cid looga tegaya ama loo soomaalinimada looga tegaya ma jiraan nuushuuyaday ku jirtaa aad iyo aad baad umahadsan aad baad umahadsan tahay kaasina ahaa dhegaystayaal waxa uu ahaa cali xaaji warsame oo sidii horeba aan ku sheegay barnaamijkeena maanta marti noogu ahaa cali waxa uu hore u ahaan jiray wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada ee dowlad dowladda puntland waxaana hore u ahaa murashax isu soo taagay jegada madaxtinimo ee puntland haatan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u duundalooda arrimaha puntland islamarkaasina waxa uu ka qayb galay shirarkii ugu dambeeyey ee saddexdii maalmood ee u dambeeyey ufuudii caalamiga ka socotay bulshada caalamka aanidacde iyo weliba qaramada midoobay oo ay ku kulmeen isla garowe waftigaasi oo maanta u ababaxay magaalada muqdisho waraysigaasi oo kale intaynu dib ugu kulmi doono dhegaystayaal waa cali xalaale oo idinkaga tegaya sida sidaa iyo nabadgeliyo aad baad umahadsan tahay mudane cali xaaji qasan aad baan ku salaamaya mudane cali